bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaari amiinfayla ka dhowaada warka hamiinima idaacadda warsan qodobada isinka dheegi doontaan haddii ilaahayara unuun isinka haynaya welibaa ku mid ahaa weerar la ka qaaday saldhigga booliska ee biladka beledweyne tababarlon ku hadlaya aboodsiyowka bilaanto geekala ka gebgebeeye biladka tambaydhaba wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hirshabeelle oo ku hadlay shaqalaanta ku jarta hirshabeelle faahfaahinka kubahayta haweeney laga toogada degmada baardheere ciidamada jubbaland ayoo fuliyeen amaraha kubahi madawiinaga maamulkaasiya ciidamo cusub oo ka biiray howlgalka gobolka shabeellada hoose taliska hooga oo ku hadlay weerar laga qaaday degmada awdheegle faahfaahinkaasiin ku hayna dagaalkudaya gobolka shabeellada hoose jabhadda o n f oo yeesheed intiyan ku tanaasulna dagaalkii iyo wedi qodobadaas iyo weliba qodobo kale oo ka jiraan wararka caalamka dhugunsadayaal diyaar garoowa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinimada gunsudyaalka misbaha ay too jamaaniya hagalahayta taariikhdana yeeta siyidka bilisyeedaad ee agosta sanadka lamada kun iyo toban sagaalka anasay waliba iyo hayana qodobadii warkaana hamiignima hatana ka dhowaada sogii iyo faahfaahsana kabilawno tababarlan ku hadlaya woodsyoka bilaanto geekala ka gebigebeeye biridka baydhaba shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo nin faahfaahayaasa tababarkan lanku ka hadalaya awoosyowka bilaanta oo muddo lama maalmood deenka dareeri magaalada baydhaba haana ka dhow afartii shanwari oon iska jaran bilaan imigala waana kushal kooyan qaarsho degmada xudur iyo geekalahan gebagabeeyey tababarsho waybana hirowka tababarka ku qeyb galaya madax ku dareerta hay-adda c r d wasaaradda haweenka madax ku dareerta niseedowka dalada sooma ee sodo isigeedka idaacadoodka midoobenga saciide sheekh ibraahim isudubaha wasaaradda hanraabti xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya saciide sheekh ibraahim isudubaha wasaaradda haweenkii xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya oo xiritaanka tababarkan hadale ku jeedayay sheegday intii tababarkan lanqobadi waryaalka koonfur galbeed iyo ha kumuuqadan gabdha waybana waryaalka kala dardaarantay antio gacansiyan gabdhoos sidii hanraabti xuquuqdiyo iyo an helo lahaayana waayo geeka farxad biin een eh intu oo geeka waryaal e iyo baydhabo geeka ku dhisan wallaahi waa mahad ilaahi oo dhalinyaro hadda habati oo ka shaqeeya mahad ilaahi inta yaala mahad nagla ilaahi inaan ka nicmaysan haddana kasii daran gabdho baa boqol ku dararo iyo waryaal e inta fadhiyaan oo baydhabona ku dhisan jira wallaahi waa farxad gooni e geeka wasaaradda hawooyinka way way eraynaan ku heesa waxaa iga dardaaran waxaa iga dardaaran way dardaariyenka e waryaalkan intun baa hadda ilaahays ini codna siiyaan walaala siintaw bari way xaqaano duubsan buulka ka jirni hadda way baahaya una siin lana doorasho doorashadaas oo ka saabsan walwal konsol haween leero warba ma aragno hidhibaanada deegaankaba noo mago waayo hidhibaanaha deegaha dhistay c r d madaxda eh ilaahay kheyr ha sii dadaalahayta magaagana koran raajidi allah raaji guddoomiyaga ururka saxufiyiinta koonfur galbeed soomaaliya eena guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururkana seedowka suxufiyiinta soomaaliyeed ee fasoja muxudiin xasan maxamed xusni waana ku mid tahay macalimiintii b i tababarkan iyo raadiyo warsan la hadali gebagabadiya anoo ka hadalow magaaga ururka saxufiyiinta koonfur galbeed iyo magaaga macalimiinta tababarkan b i runtii waliba hay barnaamij eedan qiim badan oo muddo laba maalmood a dareeri barnaamij waliba hay barnaamij wax qaban qaabin hay'adda c r d iyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka koonfur galbeed waliba lagu hadlaayna runtii adiba ku qayb galay waliba qayb ku haay doorka haweenka siyaasadii uu galay iyo sidii la muujin lahay marka warbaahinta intuu waryaala afartashan qof walaan iskashaani meelin wali ay tahay intii waryaalka ama warbaahinta xasaaran bilaanta siyaasada mheelan oo fadaas intii uu ku qayb galay micnisha markii wariyaalka hobiyo waraysana ama hansaarna qofka bilaantaha irfado inta siyaasadda ku qayb qaado qofkaasi ma arigo bana muuqdo marka muhiimadda afarta ishan qof wariyaalan iska koyti oo kuri iyo gabdhan iska jaran wali waaye sidii doorka warbaahinta dhiniga bilaanta lanku sii lahay marka kulley wariyaalka waraysa tiya kale laakiin ka urur ahaan ururka saxafiyiinta koonfur galbeed doorsha weli bahaaye qabanqaabada barnaamijka war lahaa intuu wariyaal intii gudbiyaan barnaamijka ku qayb galan waliba waa guulo sharafan ahayti antii hatana dad macalimiin ee waryaalka kumadda waryaalka hor surmaan yoo laylan galan geliyo er la er tababarka biyana oo oo ismaal ku dhaadhici kartaan la eran runtii waa sharaf iyo qiimo badan inga bahayti marka ciidanka faraxsana haana ku mid ee waryaalkay ku qayb galan tababarkan yayoona aragtadiyo ku dhiibidanga yoona ku sheekayan sidiyon aragayan tababarkan iwalayo ku faa'iidanga magaaga baleeri aad nuru sheegaadan yuusuf walibana aha agaasimaha raadiha koonfur galbeed ee gobolka bakool waybana antan koynay misna baydhawan koynay seminaar muddo laba maalmood socday oo qabatii hay-adda d r c waybana koynay ilaayoona afar qof oo lama lama idaacadood ku shalsad unoo hayne radio xudur oo lama qof kusoo tiyona sidaas oo kale radio koonfur galbeed oo iyana sidaas oo kale lama qof oo aana kumad ahay iyadoo ku dareereen waybana seminaarkan usiga hayay seminaar laba maalmood socdi oo walbadan una ku faa'iidnay waybana rajeeyane seminaarka maadaama use la xiriiri aboodsiinta ee dumarka misanaba caawinta dumarka sida mugdigiyo geega jiraan lahanku bii kora keliya inidan gorodi bahda warbaahinada iniyo ku saacidi koran waana caawiyo koran ee seminaarkaasi la xiriiri waybana rajeeyane haddii una dibangnagana ee deegaanadii una hatugu koyn dibankanagana in walbadan haweenka ku caawiyo doogna antikaraankayn ee dhanka oo saxaafadda ee baraha bulshada nooc walba iyada ahaad inay ku caawiyo doon iyo rajeeyana seminaarka mas traininga unta shalay ilaa igeekna ninka qowdaay maasha allah waxyaabo badan ku faa'iidni sida bilaanto kabiiro korto siyaasadda mase doorkiya kaleeta mase sidaiyo meelo magalka gali wala un ku qabsada lahayeen wala un ku qabsada lahayd walbadan ku fahani macalimiintii dhammaantii oo training insheene mase haniin wadan dhammaantii
bismi illaahi raxmaan raxiim magacay waliba leeray maxamed cali yunis waliba kumatahay xubnoy ku qayb gaali trainingii geeka iyo shalay nin dareeri wayba ka baranay xuquuqda hanraabta iyo sidaan kafaylay hanraabtilan garbsirmu karo iyo warbaahinta kaalintii u qaadi karo wayba lahaa hanraabta soomaaliyeed wayban baahanteen dhiiranaa haddii isin fadaasan in lasiin dhiirigeliy nagada dad hadaf show ka dhabeey eedaan mahadsantiin warsan radio warsan magaalada baydhabo eedeeda mahadsantiin dhammaan maamulka iyo shaqaalaha tababar usa dareer muddo lama maalmoodee oo maalintii shalay hayta usa bilaabaday iyo maalinta geeka ee usa hadhamaaday tababar eed walbadan lanku faa'iiday gaar ahaan dhiniga hanraabta yahay inta badan hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed inta badan eedan lan dulmiye laakiin walbadan iyo laku faa'iiday tababarka muddada lamada maalmood usoo dareeray waa tababar lanka talagalay hanraabta soomaaliyeed gaar ahaan hanraabta reer koonfur galbeed tababarkan yahay ka ku duwan tababaradii hore ee waryaalka koonfur galbeed la sii jaray wayba sheegow mudana anti macalimiinta biyaaya casharada iyo qayb ku haayeen waryaala ka howlgalaayeen magaalada baydhaba sida muxudiin xusni mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo cumar mustafa nuura hay-ado amniga degmada baardheer ee gobolka geda iyo weliba yo faahfaahinya kubiyana haweenay geeka ciidamada booliska degmadaasi tiyo toogadanga hilali sheegay intiya bambooyinya kubaarartay saldhigga degmada sayti taliyaha amniga degmada baardheere xuseen maxamed hasana yaa mara ka horeba waliba usu sheegay intii usu jara weerarka sayti ini haweenayda iyo askahirtii walyaabo qarhowa aabbahaato shideedya bambooyinka iyo ka tuurtay ilaalada saldhigga sayti hilowsu la hadlaay warbaahintiya weliba uusu sheegay inti lam askari bambooyinka saytiyo ka dhaawaamen aana sayti onayo kumid hayanga ilaalada saldhigga booliska degmada baardheer hana sayti ona dhaawaasha usu sheegay intii fududinga hadalkan taliyaha amniga degmada baardheer ayaa weliba usa ka toosaya hilo warbaahinta dowladda soomaaliya geeka iyo sheegdi intii ciidamada ammaanka ee baardheer iyo toogadanga haweenaya fadaasi intiiska qarhiyda saldhigga degmada sayti ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgalo qorashaysan walibayo ku fuliyana tuulooyinka qundus iyo weliba beeraxaani oo dhiniga galbeedka toddobaatan kilomitira ku toosanta belidka kismaayo miila sayti oo sida la sheegay iyo roogeen hubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaaba howlgalkan yaa weliba la sheegay intay ciidamada usug amre madabiinaga jubbaland axmed maxamed islaam welibana saraakiil hogaamiyaasi oo saxaafada la hadlayo sheegana intii howlgalkaasi tiyo ka dilaan xubno ku tirsanaya dagaalyahanada al-shabaaba sidoo kale saraakiil yaa weliba hadlashoontaasiti oo ka darana intii degmada howlgalka la kufulay al-shabaab iyo ka diyaari ayaga ciidamo badan oo la fadaya intii weerarayo ku jeysan deegaanooyin ku tirsan gobolada jubbooyinka markii la ku tababarkan kubashi saraakiil ciidamada jubbaland ee gobolada jubbooyinka majara dhanisho al-shabaab walwaraha kubahi oo ka toosan intii hubno ku tirsan laka dili howlgalka la kufulay jubbada hoose dhinaga kalena dhugunsidayaal ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan aan dhowaan turkiga hantoo bareeyo weliba howlgalo shal duban iyo kasuubiyana degmada awdheegla gobolka shabeellada hoose iyo weliba tuulooyin hooseedawa howlgalkan iyo weliba ku dambeeyey kureeda marki alayti rag hubaysan oo ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab weerar iyo ka qaadeen degmada sayti welibana saraakiil ciidamadii hogaamiyaasi oo sheegana intiyo isku duf aan weerarkan ku kooyay dhinaga dagaalyahanada al-shabaaba wararka qaar ee waliba sheegahayana intii ciidamada dowladda u wadada hubabka noocyadiyo shalduban iyo weliba baabuurta dagaalka lag aragaya degmada awdheegla iyo weliba tuulooyinkan dhadhowa oo la aaminsanyay intiyo roogan ah hubno ku tirsan al-shabaaba saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda iyo waliba sheegana intii howlgalka isu socda doona ilaa ciidamada dowladda gacantiyo ku kadhakayaan deegaanada iyo weliba degmooyinka weli gobolka saytiya shabeellada hoose iyo roogana hubno ku tirsana dagaalyahanada al-shabaaba dhinagan iyo weliba hirshabeelle ayaan bahaanay akhyaaray wasiirka wasaaradda shaqada iyo weliba shaqaalaha oosoo ku hadilay shaqalaanta ku jarta hirshabeelle waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahintu warkungning haya
wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka hirshabeelle maxamuud sheekh cali ayaa kula la qaatay maamulka gobolka hirar iyo qaar ka mid a bulshada magaalada beledweyne waxaana kulanka kadib warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka hirshabeelle waxaa halkan ugu soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka iyo maamulkiisa guddoomiyaha ugu horeeyo waxaan ka mahad celinaha sharaftii iyo wanaagii nala soo dhaweeyey ilaa intaan shaqadaan u joognayna si wanaagsan naloo socday goob kastoon soo kormeeraynana nal nagu hogaaminayo nalagu horreeyey anigu khaas ahaan intaan joogay waxaan soo kormeeray qorootiyaasha barakacyaasha oo howla yar meesha ugu socdeen waxaan u imaanay ujeedada wasaaradda ahayd in la ballaariyo shaqo abuurka maadaama waddanka ay shaqa la-aan badan ka jirto waxaa aad noogula qayb qaatay guddoomiyaha gobolka oo mar walba heegan noo ahaa haddii ay ahaan lahayd wada shaqayntii iyo haddii ay ahaan lahayd isu socodkiiba runtii waa isbeddel weyn oo gobolka hiiraan uu gaaray runtii ma dhicin wada shaqayn intaan la-eg waan imaan jirnay gobolka runtii waxaan aada ugu ammaanaha guddoomiyaha hay-adaha xitaa si qaabka ula shaqeeyo qaabka hay-adaha ula shaqeeyo qaabku hay-adaha u fasaxay qaabku hay-adaha xornimadooda gacanta ugu celiyey wuxuu ka horyimiday in la caburiyo hay-ad ama ummad gobolka wax u qaban karto wax kusoo kordhi karto wuxuu u fasaxay cid kasta oo gobolka wax kusoo kordhi karto inuu si tafatiran u ula shaqeeyo isaga iyo maamulkiisa oo shalay anagoo hortaagan uu ku amraayay hay-adihii ilaa maamulkii wax la shaqeyn lahaa sidoo kale waxa uu sheegay in shaqa abuur loo samayn doono dadka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle waan u kuurgalnay wasaaradeed ahaan shaqaalaha jooga ee ka shaqeeya gobolka baahida ka jirta shaqa la-aanta ka jirta intaas iyo socodkeena u ahaa runtii waxaan ugu imid guddoomiya u heelan in shaqa abuur la helo in ummadda la soo dhaweeyo in ummadda wax loo qabto shaqadii annagaan u soconay waxaa noogu fircoonaaday oo noogu horumaray oo aad noogu soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan yaan ugu soo dhaweeyey asagaaba noogu fircoonaa oo annaga noo noqday xitaa macallin saan ugu shaqeyna baleen a iyo baleen b runtii xafiiskiisu nagu soo dhaweeyey qalabkii shaqada nagu wareejiyey in isku duwayaalkii ay ka shaqeeyaan meeshaan isku duwihii wasaaradda shaqada arrimaha bulshada si loo helo tirikoobta dhabta ah si loo helo shaqaalaha inta ay joogto oo baagamuddo inta shaqa haysato inta kalena loo qiyaaso guddoomiyaha waa ugu mahadcelina arrintaas soo dhaweynta ah iyo qaabka howlgalka uu noola howlgalay waxaan kaloo soo arkay meelo ay ka shaqeeyeen hay-ado waa tagay bashiir cabdullah cusmaan idaacadda warsam beledweynaha ciidiyada umahadsanta bashiira ciidanka hooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska yaa la sheegay intiyoo ku horseedan weerara hubno ku tirsan al-shabaab iyo ka qaadan degmada awdheegle gobolka shabeellada hoose meelasaytiyo maalmo ka hor iyo lubareegan ciidamada danaba saraakiil hogaamiyaasi ciidamadan orooga awdheegle yaa soona waliba aan sheegana intiyoo ka dilan afar ku tirsan al-shabaab meelashan kalen oo ka dhaawaamen waa sidiyo hadalka dhagan hanasayti oon askadayaaya intiyoo weerar yoo ka qaadan habahaato iyo fashilgan weerarkaasayta ciidamada kumandoska ee soomaaliya dhawaanyahayti marka ciidamada hooga dalka iyo kuluwareegan al-shabaab degmada awdheegle iyo weliba dhiniyaalshe walibana meelasayti ku socda baaritaano ammaanka laka hagiijihaya dagaal ciidan ulus yaa shalaytay gelinka dambe iyo weliba halayti weliba usukuriyay degmada awdheegle iyo weliba deegaanka bariira gobolka shabeellada hoose welibana usuun dhahayay ciidamada dowladda soomaaliya oo dhowaan degmada sayti ee deegaanada kaleda iyo kuluwareegan dagaalyahanada al-shabaaba dagaalka kooyo kureeda markii al-shabaab weera saldhigga cusub oo ciidamada han dowlad iyo kusfubsanga degmada awdheegle welibana dadka deegaankaiyo sheegana inta dagaal ulus oo muddo saada usuqaadada meelo ku dhii saraakiil ku tirsana ciidamada hooga dalka iyo weliba sheegana intii al-shabaab iyo fadaasi intiyo redion lawareegan deegaanada awdheegle aabahaato ciidamada danab orooga meelasayti iyo isku dafan weerar koonka kooya dhiniga dagaalyahanada al-shabaab al-shabaab yaa dhinisha ku hadala dagaalka sayti iyo baro internetka yaa ka laata waliba yaa ka gortay intii baabuur cabdibile iyo ka gubtay intii isu sooda dagaalkan dhehaya iyo iyo weliba hankalada ciidamada dowladda aabahaato injarna idmadaha bannaan oo haqiijaasa weerarkaasayti dhinaga kaleed al-shabaab yaa halayti weliba iyo weerarya ka qaaday saldhigga ciidamada uganda oo qaybtay ahaan amisom iyo kilajin deegaanka bariira gobolka shabeellada hoose oo dhowr bilood ka horna laluwareegi welibana meelasayta kudhiyay dagaala sida dadka deegaanka iyo sheegana dagaalkoo kudhiyay deegaanka bariira yaa ilaayonay hataa wala faahfaahinta sayta dheerhan kubana welibana wararkanka dembeya hatuuna ku helayan iyo sheegahayana inta ciidamada dowladda dhadhaqaaqa ciidan iyo ka badana islamarkaa saytana iyo weydiyahayan raggii dagaalka saytii ku dambeeye weerarna welibaa laka qaaday saldhigga booliska ee beledweyne waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo markale faahfaahinta warkuning haya caluux cabdi mahadalle ayaa ka warbixiyey iskahorimaad ka dhacay saldhigga booliska magaalada beledweyne waa la soo weeraray saldhigga niman burcad ah oo wata dhar shibila oo waxay ka tirsan yihiin iyo meelay ka yimideen aanan aqoonin ayaa si kidisa u soo weeraray albaabkii weynaay oo qaarkood gudaha soo galeen waxaadna arkaysaa markaas ayadaa inaan shir jaraa'id hadda markaan haye ay tahay waxaad aragtaa in waxaasu ka dhaceen oo kaamariya aniga aan ku hadlaayo oo igu duubnay oo weriyahu gacanta ku haya waxa ku dhacaya waa kuwaas intaas aan markhaati ku filan arrintaas ayadaa ma raba anigu inaan hordhac ka sameeyo kiiskaas oo dhammaystiran sharcigaan horgeyi doona haddii ilahay idin waana lala xisaabtami doonaa cidda falkaas gudisay iyo ciddii soo abaabishay baa lala xisaabtami doonaa haddii ilahi subxana wataala nimankii soo weeraray meesha ilaa saacaddan aniga waxay yihiin iyo meesha ka yimideen iyo sababtay lahaayeen ma aqaano adika waad ogtiin inaan noqon waa isla taagnin ciidanka booliiskaa ka hortegey nin baa ayaga ka mid ahaa xabadu ku dhacdoo dhaawacmay kuwii kalena waa firxadeen isagiina si dhaqsaahan baawar ugu keennay isbitaalkaana geyno lagu dabiibaya sidoo kale waxuu ka hadlay gaadiidla'aanta haysata ciidamada booliska magaalada beledweyne waxaana uu baaq u diray maamulka gobolka hiiraan maamulka gobolka hiiraan sida uu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya si nabadgelyada degmadan wax looga qabto gaadiidla'aanta haysato isagoo amarka ka bixiyey degmadan waxaan codsanaynaa in la dedejiyo marka jaanis ma haysano waxaa jira markii loo fiiriyo jaanis ma haysano sidaad ka warqabtiin gaadiidkii halkan ka howlgelaya dhammaan waa wada fadhiyaa candhadow dhulka ku hayaa qaar matooradaa ka qarriban dhammaantood cillada kala duwanaa haysta gaadiidkii ugu xayiga roonaa oo booliiska loo yaqiin oo lagu shaqayn jiray waa naga fadhiyaa waxaan si xushmad leh mar labaad uga codsanaynaa siduu ballan qaaday guddoomiyaha gobolka hiiraan in muddo toddobaatan iyo laba saacadood hadday suurtagal tahay annagoo ka turjumayna khatarta abni ee magaalada ka jirta in gaadiidka booliiska ee guddoomiyuhu in la kiciyo uu amarka buuxa ku bixiya la dardargeliyo la kiciyo loo huro maal loo huro farsamana laga qabto si boliisku u guto ama ciidamada amniga ay ka qayb qaadashada ay boliisku kaalinta ku leeyihiin amniga in wax laga qabta ay u gutaan gaadiid la'aan wax la qaban karaa ma jiro dembiluhu wuxuu u baahan yahay wax lagu beegsado ciidanku waxay batuuliga ku galaan ay u baahan yihiin howlgas kastoo la qaadanayo gaadiid la'aan ma fuli karo hadda bataaj intan qaadanno oon oon suuqa ka soo qabannana dembile kuma soo qaban karno waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badanna ballantii guddoomiyaha gobolka uu qaaday waxaan mar labaad soo sharfan ka codsanaynaa oo asagu gartay waxaan ka codsanaynaa indhaha meelaha ku sii jeedo oo dhan inuu u soo jeediyo in amnigu shaqeeyo gaadiidka booliiskana la sameeyo aad
ciidyada umaasanta bashiira jabhadda onlf oo muddo dagaaliya kala jarta dowladda etoobiya ayaa weliba yeeshagday kureedda marki eliisiya lagali ra-iisul wasaaraha etoobiya ini weli suugada halgankii sureedan ku horeey lahay deegaanada soomaalida guddoomiyaha ururka onlf ee maxamed cusmaane sheegay intii dhulka dowladda deegaanka soomaalida usueye deegaanka soomaalida iyo latahaabahaato gacanta ka hayta dowladda etoobiya sida oo kalena lambaahinye intii dhulka horeeya akhyaaray surunka warkisunkoyaha iyo weliba idaacadda warsan ee runtiya beledka tambaydhaba madaxweynaga maraykanka ee donald trump iyo weliba usoo booqday laba magaal oo ka yaala maraykanka hanasiiti oo dadka ka noola iyo weli ku murugsanyin dadkeela ka dhammaaya toogashada donald trump yaa intii uu soo roogay meelasayti weliba uso kula kulmay dibadbahyo iyo weliba hadallo kulkulola iyo isdhaafsayan siyaasiyiinta magaalooyinka sayti warkii hamiine madhugunsidayaal hilugunsinkulasootan idaacadda warsan ee baydhabo intaninka donye warkanu maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasin saare waana sinlasosiyahay dhugunsadayaal kama sintin dhugunsowka shabakadda warbaahinta warsan ee baydhabo inti warkun warlamada redun kulamaan haddii ilaahayara waliba siinkutabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare amiin faylah